إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa maanta qarax lagula eegtay magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan wax natiijo ah ka soo bixin shir iyaga ah iyo etoobiya lagu wada hadalsiinayay oo ka dhacay waddanka turkiga waxaa sii xoogaystay khilaafka maalmahan ka dhex jira maamulka jubbaland kaasoo weji cusub yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada boorama ayaa muujiyey xumaanta etoobiya iyo sida ay u necab yihiin walaayada islaamiga ah shabeellada dhexe ayaa faahfaahin ka bixisay dagaal doraad ka dhacay duleedka ah degmada rundurgood ee walaayadaas waxaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ka soo yeeraysa cabasho iyo walaac laga qabo dabargo ah ku socda lacagta shilinka soomaaliga qaar ka mid a dhegaystayaasha ah warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa aragtidooda ka dhiibtay wejiga labaad bixitaanka ciidanka shisheeye iyo walwalka ay muujinayso dowladda federaalka
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii dhammaystiran ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta qarax lagula eegtay magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaari cabdibila ah oo ay saaraayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah gaar ahaan kuwa loogu yeero boliis militario waxa ay qarax kula beegsadeen xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa ugu yaraan shan askari ayaana ku dhaawacmay qaraxa lala beegsaday madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan wax natiijo ah ka soo bixin shir ayaga ah iyo etoobiya lagu wada hadalsiinayay oo ka dhacay waddanka turkiga sakariya cumar ayaa ka warramaya xasan shiikh ayaa si dabacsan uga hadlay shir maalmahan la hadalhayay oo shalay magaalada ankara ah ee dalka turkiga ka qabsoomay kaas oo u dhexeeyey dowladdiisa iyo tan etoobiya markii ugu horraysay wuxuu qiray inay jireen wadahadallo hoose oo guddiyo loo saaray labada dhinacna ay ku yeesheen magaalada nairobi ee dalka kenya shirkaas ayuu sheegay inuu fashilmay markaas kadibna uu yimid shirkan ka dhacay ankara dowladdii turkiya waa inoo yeertay ayada oo wada hadalkan ka horreeyey oo nooga socday nairobi oo guddiyo hoosoo farsamo ay nairobi ku kulmeen oo ay etoobiya cudur daaratay tiri wada tashiyaan u noqonayaayo inaan dib u soo tashadaan u baahana waana soo noqonaynaa oo ayan soo noqonin ayaa haddana waxay u tageen waddanka turkiya annaga weligeenba wada hadal maanaan diidin horeyna kaasaa u socday saasaa u socday mawaaqiftasaa la kala joogay wixii jiray aan ka biriif garan intaas kadib wuxuu tilmaamay in wadahadallo aan toos ahayn ay dhex mareen labadan dhinac balse uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan wasaaradda arrimaha dibadda tarkiya ayaa wada hadal toos aan ahayn labada wafdi laba meelay kala joogeen wasaaradda arrimaha dibadda tarkiya ayaa u dhexaysay u kala dabqaadaysay wadahadalkaas intaan inta fadhinay ayuu soo gabagaboobay wuxuu ku soo gabagaboobay in la tashiyo loo noqdo la isuguna soo noqdo bisha sebtembar labadeeda haddii alla yiraa taasina meeshaasay joogtaa wax lagu heshiiyeyna ma jiraan wafuudduna intay ishor fadhiisatay ma doodin xasan sheikh sababta uu u diidan yahay heshiiska uu muuse biixi etoobiya ku siiyey badda sida uu sheegay ma ahan arrin gaar ah iyo colaad goonni ah oo kala dhexaysa xabashida balse wuxuu sheegayaa in tani ay keenayso in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dad badani ku biiraan haddana wuxuu qiray in dhallinyaro badan ay ku biireen nimanka al-shabaabna waxay u samaysay balatform ama meel ay dad inay dib u hantaanay abaabushaanay yidhaahdaan amxaaraa kusoo duusha dalkii etoobiyaanaana qabsanayo dalkii baa nusla qaadanaya dhallinyaradii soomaaliyeed inay dib u qortaan u adeegsadaan marka arrintaasi sidaas ayaan u jeclan inay naga soo dhammaato laakiin nimankaas deriska aan nahay meel waddo aan aada iyo aada u fiicnayn ayay qaadeen haddana ilaaya haddana wax ifafaala oo muujinaya inay waddadaasi ka soo noqonayaan ma muujinin inay ku adkaysanayaan dhulka soomaaliya qaar ay qaadanayaan midnimada soomaaliyana ay baabi'inayaan waaye sida laga dheehanayo hadalka xasan sheikh itoobiya ayaa ku adkaysatay heshiiskii muuse biixi dowladda federaalkani ma doonayso inay soo bandhigto xogta shirka iyo waxa keenay in dib loo dhigo waxaa sii xoogaystay khilaafka maalmahan ka dhex jira maamulka jubbaland kaasoo weji cusub yeeshay cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya
golaha ay ku midaysan yihiin xubnaha musharaxiinta ee u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland ayaa wuxuu taageeray go-aan uu dhowaan qaatay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka jubbaland kaasi uu kaga soo horjeestay qorsho uu wato axmed madoobe xubnaha oo shir jaraayad oo wada jir ah qabtay ayaa sheegay inay garab taagan yihiin go-aanka uu aadan khaliif kaga soo horjeestay inuu axmed madoobe wax ka bedel ku sameeyo qaar ka mid ah qodobada dastuurka u degsan maamulkaas mucaaradka ayaa sheegay in axmed madoobe uu isku koobay awoodda maamul ee jubbaland ilihii dhaqaalihiina uu leexsaday hoggaanka ciidanka maamulkaasna uu isaga keligiisa yeeshay waxay baaq u direen axmed madoobe iyagoo u sheegay inuu meel iska dhigo qorshaha uu damacsan yahay maadaama uu wakhtigu ka dhammaaday waxayna ugu dambeyn baarlamaanka ee maamulkaas u soo jeediyeen inaysan wax kabeddel ku samaynin qaar ka mid ah qodobada dastuurka maamulkaas shirka jaraa'id oo ay qabteen xubnaha mucaaradka ee maamulka jubbaland ayaa ku soo beegmay xilli waraysi saacadii lasoo dhaafay uu bixiyey wasiirka hore ee gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka maxamed cabdilaahi oomar kaasi uu eedeemo xoogan ugu jeediyey axmed madoobe sidoo kalena uu ku bogaadiyey go-aanka ka soo baxaya xafiiska guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka jubbaland maamulka jubbaland oo dareemay inay ku soo food leedahay mawjado siyaasadeed ayaa dhankiisa bilaabay inuu awood ciidan adeegsado dhowr mar ayayna kismaayo ku weerareen guryo ay mucaaradku ka deganayeen
bulshada ku dhaqan magaalada boorama ayaa muujiyey xumaanta itoobiya iyo sida ay u necab yihiin warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd
xilli maalmihii u dambeeyey uu maamulka somalilan ee wada shaqaynta la leh itoobiya waday olole dadka loogu xayeysiinayo xabashida ayaa waxaa arrinkaasi si adag uga soo horjeestay dadka ku nool gobolka udal shacabka ku dhaqan magaalada boorama ayaa si cad u muujiyey in caybka ay u qabaan nasaarada itoobiya ayagoo sheegay in xabashida aysan waxba kala dhexaynin xasuuqna ay horay ugu geysteen dad soomaaliyeed oo ayaga ka dhashay
wixii boorama ka dhacay awdal ka dhacay ummadda soomaaliyeed oo dhan way ogsoonta annagu markaan itoobiya maqalno waabanu yaqyaqsoonaynaa itoobiya markaan maqalno waan yaqyaqsoonaynaa waxaanu garanaynaa adeerradayay baa lagu laayey oo walaalahayaa lagu laayey oo hablahayaygii baa lagu laayey oo macallimiintaydii baa lagu laayey oo diyaaradaha itoobiya weli magdhowgayagii kama hayno ayaannu raacnay dhiiggayagii iyo magdhowgayagii waxaannu leenahay itoobiya ma maqli karno mana arki karno ambaa itoobiya keen ambaa kenya keenoo baddayadu iib maaha intaan xuso ilaa toban farac soomaali baan ahay haddana soomaaliun baan ahaan doonaa intaan nool ahay kuwaan dhalana soomaaliun bay ahaanayaan amxaarna ninka maanta odhanaya waxa weeye amxaar baan walaalannahay ee soomaali walaalama nihin ninka odhanaya waxa weeye waa nin aan soo arag sebensebenkii iyo meeshaan iskuulkan la yidhaahdo maxaanku yidhahdaa kuweyt maalmihii ay diyaaradda ay saqiirkii yaryaraa carruurtii yaryaraa iskuulka dhiganaya ay dhulka la simeen nin aan intaa aan soo arag weeyoon xusuusan wixii aan dib hore u soo marnay ninaan xusuusan weeye ninka maanta amxaar ka dooranaya soomaali oo madoob ahoo walaalkiisaoo islaana oo isku diin yihiin oo isku cod yihiin ninka ka dooranaya soomaaliya ismaag dhigayo amxaar anugu soomaaliba iga xiga haddaa soomaalidaas jarjarro waxaa ka aaminsana inay cid walba iga xogto waa sjarjar karraa waa heshiin karraa laakiin axmaar maya ma aaminsan annaga waxaanu nahayba waa soomaaliya maxaa axmaara noo keenay markaa waxaana ugu wanaagsan annaga axmaarada iyo xabashada iyo gaaladani soomaalidaan nahay waayo qoomkaan nahayba waa soomaaliya ay waxaan leenahay sijigeen iyo qoomiyaddeynna aynu nahay iyaynaan waxba ka bedelin axmaara mahinee soomaali baynu nahay meel kastay joogto soomaalidu dabadiiyo gudan waa dad isku mida dee shaqaba axmaara iskuma leh sidaa weeye waa arrin aad u qaldan wax la soo dhoweeyana ma aha soomaali nebi maxamed baan nahay marka anoo nebi maxamed iyo dadkiisii arkaya gaalo waxba igama raacin saasaan leeyahay anugu qaar kale ayaa iyagoo isla arrinkaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen ninka yidhi ummad muslima iyo gaal baa iga dhow kaas waa munaafiq in la doorto oo wax la weydiinaba ma aha ma aha nin bini'aadanka muslim maaha halku wuxuu taagan yahay halkii fircoon buu taagan yahay cabdilaahi bin suluul buu taagan yahay uu dadka diinta ka luminaya ninkaas wax laga dhagaysana ma laha soomaali waa soomaaliya xabashi wanaag nagama dhexeeyo ilaa daa'iman heshiin mayna ka muslimka haa ninka hadduu xabashi oo muslimo walaalaa nahay laakiin hadduu muslim- xabashi iyo muslim shaqa iskuma laha soomaali annagu waa soomaali og daan waxaan ahay raggii axmaarada fogeeyey ee hilibka caydhiinna baray ee ilaa adsaaba gaadhsiiyey markaa waxaan leeyahay mujtamacan ku faanaya inay leeyihiin axmaaraan ka doorbidaynaa adeer soomaali wax dhaantaa ma jirto annagu waxaan nahay soomaali axbaar ma dhihin waan diidnay xabaarka xabashidana waan diidnay kuma raacsan annagu waxa weeyaan dadku waa wada soomaali soomaali baan nahay annagu asalkayagu soomaali baan nahay soomaalina ka tanaasuli mayna intaan nool nahay ilaahay baa naga dhigay waa nala waa nala ji- jidh waa nala diin waa nala af qof ila afa oo ila midaba oo ila diina nin aanan hebel odhanaynin wallaahi baanan ku doorsanayn soomaalina ka kenya ku nool iyo ka cafaru xiga waa iyo ka etoobiya bartanka kuwa walaalahay waxaan aaminsannahay xabashi wax naga dhexeeya haba yaraatee ma jirto iyadaaba hadda dhul iyo dad naga haysta waxaan rabaa inaan sidoo kale farriin u diro een, xabashi xabashiya innaga xabadunbaa inaga dhaxaysa dhul soomaaliyeed nooc walbuu yahay ma imaan kartaan muuse bixi baan idin keeni karin koox kale aan idin keeni karin anugu muuse bixisee u taallaa wuxuu doonna qaato igu xisalan anoo dhalfi ree awdal gaar ahaan haddaan nahay madaxweyne muuse bixina bad baad sheegaysaa inuu soo hor joogsay ma ku sheeno bad ahaan iyo baddiisa xamashina ma rabno itoobiya hilibka qaydhin waxa baray waa la garanayaa waxa baray axmed gurey baa baray hilibka qaydhin maantana wax kalaa la bari hadday hilibka qaydhin hore gobolka hawda looga baray hi- wax kalaa la bari maanta waxa weeyaan dadka waxaan qartaagaya itoobiya adeer afka soomaaligana dadka ha- soomaalidu nabadgeliya af kale la baxa laakiin annagu soomaali baa nahay af soomaalian ku hadlaynaa dubkayga waa soomaali dhiiggayga waa soomaali soomaalina waana annagu xabashi raggiina laayey afar iyo siddeetankii boorba diyaaradaha ku rusheeyey xabashi bay ahaayeen annagu ma ogolin wax xabashi laga sheekaynayo dad laakiin soomaali baan nahay muqdisho waa dad soomaaliyiina jabuuti waa soomaali kulli wada soomaali baan nahay annagu wax xabashi la idhaahdo ah, ma garanayno annaga soomaali baana xigtaa allahu akbar ama soomaalida jabuuti soomaaliyaanna xigtaa itoobiyaan ma garanayno annagu dadkay afar iyo siddeetankii rusheeyeen baan nahay xabaashayadii halkaasay taallaa hooyooyinka laayeen eena cid kaleba dilin ma annagu berigaanu cino yaro ciyaalaan ahaa laakiinse siday noo laayeen ulaan ahaa ulo galaaska koowaad baan ahaa siday noo laayeen si ay ummad u laayeenba maaha annagu xabashi maba arki karno dadka ku dhaqan gobolka awdal ayaa si aad ah kaga soo horjeeda maamulka somalilan iyo dhaqamada xun ee uu ka wado dhulka uu joogo waxayna marar kala duwan gaashaanka u daruureen waxyaabo badan oo uu maamulka muuse biixi rabay inuu ka hirgeliyo gobolka ay degaan
walaayada islaamiga ee gobolada dhexe ayaa faahfaahin ka bixisay weerar daraad ka dhacay duleedka degmada runrgood ee walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo waraysi siinaya warbaahinta islaamiga ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar kamiin ah oo maalintii doraad ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe weerarka kamiinka waxa uu ka dhacay deegaanka gacal ugaas ee duleedka degmada runirgood waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidanka dowladda federaalka waaliga ayaa ugu horeyntii wuxuu faahfaahin ka bixiyey weerarkaasi cidda ay la beegsadeen iyo khasaaraha ka dhashay waxaa kamiin ilaahay barakeeye ka dhacay deegaanka gacal ugaas ee hoos yimaada degmada ruunurgood marka kamiinkaasu macluumaad mutawaatira oo fadhiya markii la helay ilaahay waa fududeeyey marka saasuu dhaca horta intooda badan waxay ahaayeen wixii ka haray ciidankii eritrea laga keenay baaqiyaadkii ka haray ugu dambeeyey ahaayeen waxyaabo yaryar oo maliishiyaad xamar laga keenay oo deegaanka in lagu carqaladay la rabay oo qaar iyagu dileenna wixii kasoo harayna waa la socdeen waxaana horta khasaaraha ugu weyn in gacan kulul ay gaartay taasoo mar dambe inay dhulkaas carqaladeeyaan inay ka fiirsadaan ku qasbaysa waxaan inagu xaqiijinay inay ka dhinteen eh, sagaal askari toddoba kalena ay ka dhaawacantay dhulkuna waa dhul hawd ah oo hadda ka badanna waa jiri kartaa qoryahana waxaa laga qaaday afar aake iyo hal bkm iyo qori fala ama jitrin waxaa ugu darnaa in maalintaas xataa labiyo tobankii la eryanayay ilaa haddana meel aysan isku sheegino wax xamar u cararay iyo wax fakaday iyo wax inay noqdeen sheekh yuusuf sheekh ciise ayaa markan wuxuu ka jawaabay su'aal muhiim ah oo la weydiiyey halkee buu ku dambeeyey guluf colaadeedkii uu xasan sheekh maxmuud ku dhawaaqay laba sanno ka hor kaasi oo ka soo bilowday gobolka shabeellaha dhexe sheekh yuusuf ayaa wuxuu ka waramayaa halkii uu ku dambeeyey gulufkaas iyo sidoo kale faa'iidada milatari oo ay xarakada shabaabulmujaahidiin ka dhaxshay
alxamdulilaahi laba sano kadib dagaalkaa socday waxaan awalan ilaahay ku mahadinaynaa magaciisa latiif oo ah qofka inuu ku riixo waxa asaga dantiisa haba nace qofku ma og tahay waxaas danteenna annagu ma naqaana ilaahay baa yaqaan wallahu yaclamu waantum laa taclamuun marka nimankaas waa isu soo abaabuleen ayagoo kaashanaya ciidanka maraykanka iyo saliibiyiinta afrika oo dhan dagaalkaas labada sano socday runtii waxaa lagu talagalay in lagu baabi'iyo ciidamada mujaahidiinta si meesha looga saaro ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahayna wuxuu leeyahay inahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda ilaahayna waxbuu shirqoolayey ayaguna waxbay shirqoolayeen shirqoolka ilaahay ayaana wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin allah ayaa shirqoolay ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay wallahu muxiidun bilkaafiriin marka ilaahay ayaa hareereeyey waxuu u tusay inaan nahay dad yar oo lasoo afjari karo oo la baabi'in karo inaan nahu u tusay laakiin markii goobihii uu tegey isagaa laayey falam taqtuluuhum walaakin allaha qatalahum waa baabi'iyey hal goob ay ku guulaysteen maalinta dagaalkaas la bilaabay iyo maanta intuu dhaxaysa ilaahay waa u diiday waxayna halkaas ku waayeen khasaaro aad naf iyo maal ah ciidamadii iyo saraakiishii loogu talagalay inay islaamka la diraan muddo aad u dheer loosoo tababaray oo gaaladu ay kusoo carbisay ilaa maraykan ilaa turkiya meeshaasay ku baabi'een ciidanka halkaasuu ku baaba'ay waxay hubahay wateen oo loogu talagalay in innaga lagu laayaanoo gaalo isugu soo dartayna ilaahay wuxuu ku wareejiyey gacmaheenna waxaa la dhihi karaa marka waxay noo yimaadeen annagoo jabhad ah oo garab rarata ah maantana waxay naga tageen annagoo u hubaysa sidii dowlad marka qaala tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunahaa suma takuunu calayhim xasratan suma yuqlabuun aayaddaas ayaa ku dhowowday ilaahay mahadiisna maantana waxay joogtaa in xasan sheekh uu yidhaahdo shabaab wixii wada hadal iyo nabad uga keeni kara ha ka keenana adduunyada oo u qayshaayey shalayna wuxuu lahaa waa duqaynaynaa waa ku degaynaa waa soo afjaraynaa waa baabi'inaynaa saddex bilood lagu qaadamayso maaragtay waa waa u dhammaatay history waaye waxaasuu akrinaya goorma uu marka maxaa u diyaargareeyey marka wadahadallada iyo nabadda uu sheegayo waxaa u diyaargareeyey maxay ahaayeen si kastaba ha ahaatee weerarkii ka dhacay duleedka degmada ruunirgood ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sababay inuu jab xoogan soo gaaro ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo dhaqdhaqaaq ka waday muddooyinkii lasoo dhaafay deegaano u dhow degmada ruunirgood wuxuuna weerarkan kamiinka ah sababay inay kala firdhadaan ciidamo tiro badan oo halkaasi dhowaan geysayay dowladda federaalka
waxaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe kasoo yeeraysa cabasho iyo walaac laga qabo dabargo ku socda lacagta shilinka soomaaliga maxamed ciise ayaa ka waramaya bulshada magaalada jowhar ayaa ka cabanaya lacagtii shilinka soomaaliga ahayd oo dabayaaqo kusii ah magaaladaas suuqyada magaalada ayaa laga dareemayaa saameynta ay ku yeelatay lacagta shilin soomaaliga ah oo sii dabargo-aysa ganacsatada gaar ahaan sarifleyda ayaa sheegay inay caqabad weyn ka haysato islamarkaana dadka reer jowhar ay aada u isticmaalaan lacagta shilin soomaaliga ayna hayaan keliya haraadiga lacagihii hore mid ka mid ah sariflaha suuqleyda jowhar oo arrintaasi ka waramaya
waxa iyo sida macnaha loo kala xakameeyo lacagaha khalaad oo sarafka la yidhaahdo halkan waxaa lagu sarfaa lacagaha shilin soomaaliga iyo doolarka sida badan waxaad arkaysaa dadka doolar markay kaystaan waxay u baahan yihiin shilin soomaali inay qaataan shilin soomaaligana haddaad sii fiiriso waa mid sii dabar go'aayo maxaa yeelay waddanka shilin soomaali cusubna sooma gelin kumana soo socdo ilaahay kumisama diidee oo jajeexnaa ayaa noo yaalo والله دار الجهر شيلين سومالي أد استعمالان هذير وحواي دولار أنت بدل ما يقانين dalka soomaaliya lacagta doolarka ayaa kow ka noqotay halka shilinkii soomaaligan uu qadka kasii baxayo warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa aragtidooda ka dhiibtay wejiga labaad bixitaanka ciidanka shisheeye iyo walwalka ay muujinayso dowladda federaalka mahad cubayd cali ayaa ka waramaya bulshada magaalada kunyo barrow gaar ahaan qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee dhegaystay idaacadda alfurqaan ayaa dareen farxad leh ka muujiyey ciidamada shisheeye ee dalka soomaaliya isaga baxaya waxay dhanka kale ka hadleen walaaca haysta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadeeda ayagoo fariimo kala duwan u diray ugu horrayn ku soo dhowaada qaar ka mid ah dumarka oo dhiibanaya aragtidooda
والله الحمد لله الحمد لله إلهي ما هذا أصقناتي فرحات آدي آد وين واي إلهي سبحانه وتعالى هنسيه وبعدين ويلاش مجاهدين تأديق جودان كحلنا كوي برو قبلها مسلمات كنا الله دان هاي آدي آد أسود دويننا وأنا مدان تابيني وحبدن وحبدن مدان رجيني واي وإلهي سبحانه وتعالى أنك رجيني وإن بدن ويلاش أن أجيات وقدريني تان رجيني واي bulshada wixii caqli leh waxau arkay nasri ilaahay keenay wixii caqli leh oo ilaahay diintooda eh, maxaan ku dhahdaa eh, ku wanaajiyey oo diintooda qalbiga ay ka buxsantay waxu arkaan nasri ilaahay keenay waana imanaysaa wixii aan caqli lahayna hooyay hoostay geli baa ka dhici doonta biidnillaah gaaladii way naga socotaa in dadkii u durbaantumayeen maanta meel ay ku harsadaan ay laayihiin laakiin waxay waxay fariin u diraysaa dadka hoosta fadhiyo gaalada inay ka soo tagaan ay ay fariin u tahay oo ay soo hijroodaan walaalahooda ay ku soo daysadaan ayaga ilaaha soo waafajiyo ayagana had- waxaan le marka ilaahay ha soo waafajiyo جزاكم الله خيرا بان لنا وان ku faraxsanahay boqolkiiba boqol waan ku faraxsanahay haddana waxaan lehay kuwa murtadiinta ee dabidhelifka u ahaa bal meelun gala maanta bal meelun ceebtiina bal meelun la fadhiista ayuu rurinaya waaye dhima maanta ceeb haddii nafta oola bixi ceeb nafta oola bixin nin buu isku tilmaamaya balse u yaala fiiro horta diintiisii buu gantay daaquud iyo niman gaala ah ayuu dabidhelif u yahay muxuu yahay asagu xagguu u socdaa uu rogmaday xagguu u socdaa alla rog haddaba tagee diyaarada sida afghanistaan aa dhici doonta beri kamaaline adhasababa adhasababa raayada tawxiidka kursiga ka dulbabanaysa beri insha allahu tacaala waa la arki doonaa ummadda horta een dadka wanaagsan oo macnaha islaamka jecel oo wanaagsan oo diinta islaamka fahamsan aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin aad iyo aad ayay isu dhaweynayaan waxay ayaga raacsaneen kulle murugay ku nool yihiin aan leeyahay shisheeyana waa u baxa wuuna bixi doona insha allah islaamka ayaana wadanka u tali doona insha allah hadda inkastoo in badanba u taliya inta dhimana annaga u tali doona raayada tawxiidka la suuri doonaa sidoo kale qayb ka mid ah haweenka la hadlay idaacadda ayaa cabiray siday u arkaan bixitaanka askarta shisheeyaha alxamdulilaah ee laba ayaan u kala qaadi doonaa dadka muslimiinta ah muhaa- mujaahidiinta ah way ku faraxsan yihiin gaalada inay baxdo dhammaantayn waan ku faraxsana dadka muslimiinta ah hase ahaatee cadowga gaalada la jiray oo dabadhaqa u ahaay oo ayaga ka hoos qaraabo jiray oo gaal raaca ah murugo ayay ku noolyihiin caawa insha allah waa sidaan rajeynayna murugo ayay ku noolyihiin annaga laakiin waan faraxsannaha alxamdulilah dhammaana muslimiinta way faraxsan yihiin meel kastay joogaan waxay ku baxayaan hadda een tuugmo ay ku baxayaan maahan ee, waxay ku baxayaan een xoog iyo shantay muruq oo dagaal iyo waxaa waaye ee, mujaahidiinta ay la galeen ay ku baxayaan maahane baryama ku baxayaan marka waxaan leenahay kuwii la joogi jirana maanta waxay ku noolyihiin murugo iyo ciil mujaahidiintana waxay ku noolyihiin farxad iyo rareyn ku noolyihiin wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanay walaalo waana aadna waana sugaynay inay gaaladu wadanka ka baxdo sidii afghanistan uga baxday bay soomaaliyana uga baxaysaa Een, magacay doonaan ha sheegtaan waxay doonaan ha isku tilmaamaan yacni waxay doonaan yani ha sheeg sheegaan laakiin waxaan leenahay waad khasaarteen waxa ay u baxayaan waxa weeye mujaahidiintu way gumaadeen way dhammaadeen xeryihii bay say ugu jireen bay ku daaleen kabacdi waa iska baxeen marka waxaan leeyahay anigu ayaga ka hadli maayo laakiin waxaan la hadlayaa dadka maxay haytay oo oo ku hadhay meesha ku hadhaya dadka meesha ku hadhayaan la hadlayaa waxaan leeyahay munaafiqa madaxa weyn waa la marinayaa ninkii gurigiisii siiyey oo gowrac filo baan leeyahay waxaan dhihi lahay raggu ha noo nasteen hubkana ha noo dhiibeen annaka ayaa dabar jarayna taas ayaan maxay tahay een, farriintaas ayaan u gudbi lahaa inta yaro ka hartay annaka ayaa ku filan raggu ha noo nasteen xasaan murtado how runtii xaalku isbedelay ballanti been oo hoodayo oo gaala wahay baxee ballanti been oo hoodayo oo gaala wahay
bartaad joogtana islaamka ku baratama waxaana ka babahayato oo wxiidka bilicda wacan xasan isdhiiba ma kadho oof dhaafid lama arke
qaar badan oo ka mid ah ciidamada shisheeye ayaa bishii juun ee tagtay isaga baxay magaalooyin iyo deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa